isku shaandhayn lagu sameeyey golaha wasiirada ah ee dowladdan canada ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda socdaalka iyo arrimaha qaxootiga ee dalkan canada mudane xildhibaan axmed dirir xuseen oo horay uga mid ahaa xildhibaanada dalkani mudane xildhibaan axmed dirir xuseen ayaa xilka xildhibaannimo ee heer qaran wuxuu ku guulaystay sagaal iyo tobankii bisha oktoobar ee sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka sida xafiiska warqabadka ee telefishinku helayana xildhibaanka ayaa looga yeedhay dal ka mida dalalka dibadda ah oo uu joogay xilligani howlo shaqo saxaafadda dalkan canada ayaa arrintan waxay aada diiradda ugu saartay iyagoo iclaaminaya sida ay uga go-an tahay dowladda liberaalka uu hogaaminayo mudane justin trudo isbeddelka guud ee ay ku samaynayso dalkani isagoo ay dadka lagada turada badan yahay iyo muslimiintuba ay yihiin kuwa iyagu door lixaadle ka qaatay dowladdan iminka talada haysa arrintan ayaa iyaduna waxay tahay mid ay saxaafaddu u buunbuuninayso barbardhiga isku samaynayaan dalalka canada iyo maraykanka oo darisa dadka soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida ayaa durbo waxay bilaabeen inay isugu hambalyeeyaan baraha lagu sheekaysto iyagoo aada ugu hambalyeynaya mudane axmed dirir xuseen oo markii ugu horeysay noqday xildhibaan heer qaran oo ka mida dalalka ugu hantida badan dunida ee ka mid ah toddobada dal ee ugu dhaqaalaha badan dunidani haddana wuxuu ka qaaday oo kala tallaabo hor leh oo iyadu u noqonaysa fursad wanaagsan guud ahaanba ubadka soomaaliyeed ku dayasho mudan mudan markii uu ku guulaystay in loo magacaabo xilka wasiirka wasaaradda socdaalka iyo arrimaha qaxootiga wasaaraddan ayaa waxay tahay daawadayaal wasaarad aada muhiim u ah iyagoo aada og tihiin in dalkan canada uu dhowaan soo daadgureeyey in ka badan soddon kun oo qaxootiga reer syriya ah taasina ay keentay in siyaabo guud ay siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dalalku uga hadlaan waxay noqonaysaa tallaabo wanaagsan oo soomaalida dalkani hor ugu qaaday waxayna noqonaysaa kudayasho wanaagsan oo guud ahaanba qurbajoogta soomaalida ubadkoodu ay kaga faa'iidaystaan telefishinka caalamiga ee soomaali cable ayaa guud ahaanba wuxuu hambalyo ballaaran u dirayaa axmed dirir xuseen iyo weliba xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed ayaa wuxuu yahay garyaqaan saddex caruura oo wiilala iyo xaas leh wuxuuna ku dhashay dalka soomaaliya mudanuhu wuxuuse muujiyey xilliga uu dalkan ku sugnaa aqoon kororsi aada u ballaaran iyo weliba la shaqayn guud oo uu ka muujiyey guud ahaanba dalkan canada iyo qowmiyadda soomaalida oo uu bilaabay xilli hore sidii ay tallaabo wanaagsan soomaalidu u qaadi lahayd